بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم وأن الشياطين يتخبط الإنسان ويؤمنون ahlu sunnuhu waxay rumaynayaan bianna allaha tacaala khalaqa shayaadiina allah subxaana wa tacaala inuu shayaatiin abuuray tuwaswisu oo waswaasinaysa lilaadamiyiina aadamiyiinta waykhtadicuunahum oo khiyaanayso khidaac iyo makri ku samaynaysa wayaguruunahum oo kadinaysa shayaadiin noocaasa inuu allah abuuray subxaana wa tacaala ayay ahlu sunnuhu rumaysan yihiin wayu'minuuna damiirka waawljamaaco ah iyou u noqonayaa ahlu sunna waljamaaca waxa wax rumaysan waa ahlu sunna waljamaaca caqiidada ahlu sunna waljamaaca waxaa ka mid ah in allah subxaana wa tacaala uu abuuray shayaadiin waswaasinaysa bani aadamka oo bani aadamka khiyaanaysa oo dhagraysa kadinaysana walaa yagurannakum billaahi algharuur algharuur waa ashaytaan waxaana haruur loogu bixiyey insaanka ayuu kadinayaa wuu khiyaanayaa waana ibtilaa allah subxaana wa tacaala uu ku itixaamaya addoommadiisa isla markaana alla subxaana wa tacaala waa ka digay shaydaanka iyo shartiisa iyo inaan lagu kadsoomin ilaahay waa ka digay subxaana wa tacaala wuxuuna sheegay shaydaanku inuu yahay cadow inuu u yahay bani aadamka ina shayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa shaydaanku cadow buu idin yahay ee cadow ka yeesha wuxuu alla caddeeyey subxaana wa tacaala shaydaanku inuu cadow yahay inuu cadow u yahay bani aadamka cadaawadda uu shaydaan bani aadam u qabo waa mid soo bilaabatay markii allah subxaana wa tacaala uu jannada ka eriyey ibliis oo allah subxaana wa tacaala uu fogeeyey uu lacnaday naxariistiisana ka dheereeyey ibliis halkaasuu cadaawad wuxuu uga qaaday basharka iyo insaanka sababtuna waxa waaye sababta ibliis loo lacnaday ee loo fogeeyey ayaa wuxuu ahaa aadam calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi aadam u sujuuda malaa'igta allah wuxuu sheegay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliis malaa'igtu way sujuudeen laakiin ibliis ma sujuudin waa diiday inuu sujuudo abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waa diiday waana iskibriyey wuxuuna ka mid noqday min alkaafiriin wuxuuna ku jawaabay inuu ka khayr badan yahay aadam ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaaba ka sarreeya buuyi sidee allow ii amraysaa inaan u sujuudo midaan ka fadli badanah ibliis diidmada amarka alla uu diiday subxaana wa tacaala sababteeda ayaa ilaahay u dheereeyey halkaasna wuxuu ka qaaday cadaawad uu u hayo basharka wuxuuna ballan qaaduu ku dhaartay inuu insaanka ama basharka u baadiyeynayo fabicizatika la uqwiyannahum ajmaciin cizadaadaan ku dhaartay buu yidhi ilaahay oo dhammaantood waan baadiyeynayaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin ilaa addoommadaada la doortay oo adiga aad dooratay mooyaane inta kale waxaan ku dhaartay buu yidhi inaan baadiyeeyo wuxuu ku goodiyey ibliis inuu bani aadam oo dhan baadiyeynayo wuxuu yidhi uma la aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin waxaan uga imaanayaa buu yidhi horay iyo hortooda iyo gadaashooda iyo midigyadooda iyo badaxyadooda mana heli sida buu yidhi badankood inay kugu shukriyaan anaa baadiyeynaya mana kugu shukrinayaan sidaasuu ku goodiyu ibliis ballan qaaday ibliis malihiisa iyo dannigiisana waa u dhaboobay in badan oo ka mida walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faاtabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin danniga ibliis waa ku dhaboobay ibliisay raaceen buu yidhi alla subxaana wa tacaala ilaa koox muminiinta mu'miniina mooyaane koox mu'miniina maahane inta kale ibliisay raaceen cadowgii ilaahay uga digay subxaana wa tacaala khatartiisana uu u sheegay ayay dabagaleen ahlu sunnuhu marka waxay aaminsan yihiin shayaadiinta in ilaahay abuuray subxaana wa tacaala aadamiyiintuna ay waswaasinayaan oo ay kadinayaan oo ay khiyaanayaan wa anna shayطaana waxay kaloo ahlu sunnuhu aaminsan yihiin shayطaanku yatakhabatu اlinsaana insaanka inuu dhex galaayo ou dhibaataynayo ou sarci ku ridayo taatiir iyo raad inuu ku yeelanayo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi aladiina yaأkuluuna الriba laa yaquumuuna إila kama yaquumu اladii yatakhabaطhu الshayطaanu min almas waxayna culimmada aayadda ku fasireen asarc yacni dukhuulu اljinni fi اlinsi jinniga gelitaanka uu galaya insiga ayaa waxaa la yidhahdaa asarc waana xaq waana arrin jirta sharciguna uu qiray waaqicuna uu shaahid iyo markhaati ka yahay in jinnigu ay dhacdo inuu insiga galo ou ka dhex hadlo arrintaasi ahlu sunnuhu waa aaminsan yihiin khilaafan lilmuctasila waalcaqlaaniyiin guud ahaan caqlaaniyiinta oo muctasiladuna ka mid yihiin ayagu ma aaminsana wax sarci la yidhaahdo waxayna yidhaahdaan jinni ayaa insi dhex gala waa kadib iyo been wax ka jirana ma laha arrintaasi ay inkireen sawaab ma ahan inkiridda ay inkireen bal waxaa xaq ah in la sugo شhيkh الإسلاam iبن تaymiية رaحimه الlah wuxuu yidhaahday kama fي maجmuع الفتاawى وlaysa في أئmaة المسلimiiن man yunkiru دخuل الجiنiي في badن المasروuع وليس, من وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره ومن أنكر ذلك ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشارع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك وعليها شيخ الإسلام وليس في أئمة المسلمين أئمة المسلمين تكمجره من ينكر قف إنكر دخول الجني جنك قيلتان كيس في بدن المصروع قف كاللقدي جر كيس إنه جنك قليه قف إنكر كمجر أئمة المسلمين وغيره إيا مصروع غيره waman ankara daalika qofkii arrinkaa inkira oo yidhaahda jinnigu ma geli karo fii badani اlinsi wadacaa sheegta ana sharca yukadibu daalika sharcigu arrinkaa inuu beeninayo qofkii sidaa sheegta faqad kadaba cala shaaric shaarici ayuu ku been abuurtay qofkaas ashaaric xaqiiqatan yaa waaye waa allah subxaanaه wa tacaala nebiga calayh الsalaatu wasalaamna shaaric waa lagu iطlaaqaa laakiin waa min baab اlmajaaz ma ahan cala alxaqiiqa maxaa yeele nebiga alay slatu slam waa muballiq can illah markii la leeyahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam shaaric culamada qaar ay ku idlaaqayaan waxay ula jeedaan biictibaar annahu muballiq inuu yahay mid dadka gaarsiinaya sharciga ilaahi subxaanahu wa tacaala walaysa fi ladilati sharciya adilada sharciga kuma jiro oo kuma sugna maa yanfii daalika wax arrinkaa anfinaya inuu jinni geli karo insiga adilada sharciga wax anfinaya kuma jiraan jinniga ama shayaadiinta ta'hiirka ay insiga ku leeyihiin waa noocyo kala duwan iyo waa wejiyo kala duwan ma ahan keliya sarciga iyo inuu insaanka dhex galo taasi waa nooc min ata'hiir laakiin ta'hiiraadka uu ku leeyahay jinniga ama shayaadiinta ay ku leeyihiin cala alinsaan waa anwaacun mutacadida waa noocyo tirsamayo kala duwan noocyadaasi waxaa ka mid ah mushaarakatuhu fi اlأwlaadi wاlamwaal mushaarakatu الshayطaan lilinsan fi اlamwaali wاlأwlaad wadaagidda shayطaanku uu la wadaagaya insaanka hantida iyo carruurta allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhum washaarikhum yuu la khiطaabaya allah subxaana wa tacaala waa shayطaan waa ibliis la wadaag baa la yidhi insaanka adiga ku raacay fi اlamwaali wاlأwlaad qaala caطaa fi اlamwaal arriba hantida la wadaag macnaha ribo kula wadaag way oo ribo ku rid inay ribo ku dhacaan kula dadaal وqاaل iبن عabاaس في اأwلاad واlأwلاad iبن cabاas wuxuu yidhahda الzinا waa zinada iyo faaxishada taa waa nooع min الmuشhaaraكة waana تaأثiir ka mida تaأثiiraadka شhayaaطiintu ay ku leeyihiin calى الإnsaan nooca labaada تaأثiiraadka ka mida waxaa waaye أn yuصiiba الإnsaaن bالcayn شhayطaanka ama jiniga inuu insaanka ku asiibo cayn iyo il inuu ilaysto ayadana waa ta'hiirkay ka mid taha fi saxiix waxaa ku sugan ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam ra'aa jaariyata umi salma nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu arkay jaariyada iyo addoontii umu salma radia allahu canha fii wajhihaa oo wejigeeda uu ku sugan yahay safca wejigeeda waxaa ku sugan safca ayaa ku sugan macnaha madow fa qaala wuxuu yidhi fa ina bihaa waxaa ku sugan annadra eegmaa ku sugan fiirida ayaa ku sugan istarquu lahaa waxaad u dalabtaan in lagu tufo nebigaa dhahaya calayh isalaatu wasalaam waxayna nadrada culammadu ku fasireen fa ina biha annadra waxay ku fasireen annadra min aljinni waa aragti iyo fiirmo xagga jinniga ka ahaatay jinniga ilaysta wooda ee ha laga qur-aan saaro oo ruqyaha lagu tufo ishaas jinniga tufha looga sameeyo taahiiraadka shayaadiintu ay insaanka ku leeyihiin waxaa ka mid ah an ystamtica biاlins an yastamtica aljinnu biاlins jinniga inuu ku istimtaaco insiga labada jaanibbana waa isku istimtaacayaan laakiin jinniga wuxuu ku istimtaacayaa insiga allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi wa yowma yaxshuruhum jamiica yaa macshara اljinni qad istakhartum min alins وqاaل أwلiyaaؤهم min الإنس رbna اsتمتع bعضna ببعض وبلغna أجلna الذي أجلت لنا allah subxaanaه wa taعaalى wuxuu yidhi maalinka la kulminaya dhammaantood insi iyo jini waxaa la leeyahay yaa macshar الجini qad اstakhartum min الإنس jiniga kulankoodii waad ka badsateen xagga insiga owliyadii jinniga ee min alinsi ka mida ayaa waxay leeyihiin rabbana istamtaca bacduna bibacdin ilaahayow qaarkeen qaarka kale ayuu ku istimtaacay oo ku raaxaystay waxay culimmadu ku fasireen shayaadiinta waxay ku raaxaysanayaan insiga adeecidda ay adeecayaan oo ay ku raacayaan dalaalka iyo xumaanta insiguna waxay ku istimtaacayaan jinniga kaalmadooda iyo kaasashada ay kaashanayaan jinniga insiga kuwooda liita ee shayaadiinta kaalmaysta waxay uga istimtaacayaan shayaadiinta xagga inay kaalmaystaan ama ay ku dadaalaan inay caawiyaan waxaa ka mid ah saamaynta jinniga uu ku leeyahay insiga mushaarakatuhu lahu fi اطacaam wاlmabiit wadaagidda shaydaanka uu insiga la wadaagayo cunnada iyo hoyga horaana u soo marnay inuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam hadduu qofka markuu gurigiisa gelayo uusan ilaahay xusin shaydaanku wuxuu leeyahay adraktum lmabiit waxaad haleesheen hoyaad markuu cunnada cunaya hadduusan dhihin bismi illaah oo magaca ilaahay ka tago shaydaanku wuxuu leeyahay adraktum lmabiita waalcashaa waxaad haleesheen hoyaad iyo cashaba waad haleesheen meelaad ku hoyataan iyo casho aad ku cashaysaanba waad hesheen markii qofka marka uu dikriga ilaahay ka tago cinda dukhuuli ilbeyt oo uu dikriga alla ka tago cinda acaam shaydaankaa la wadaagaya wuxuu la wadaagayaa fi lmabiiti waacaam hoyga uu ku hoyanayo iyo cunnada uu cunaya labadaba waa la wadaagaya taasina waa ta'hiir iyo saamayn shayaadiintu ay ku leeyihiin insiga laakiin insigani waa insi tafriid sameeyey oo ka gaabiyo wixii looga baahnaa oo ahayd inuu ilaahay xuso subxaana wa tacaala magaca alle uu la yimaado si uu iskaga dafciyo shayaadiinta doonaya inay la hoydaan ama ay wax la cunaan waxaa ka mid ah mushaarakatuhu lahu fi ljimaac wadaagga shayaadiintu ay la wadaagayaan insiga jimaaca iyo xagga galmada xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhaahday idaa ataa axadukum ahlahu falyaqul bismi illaah allahuma jannibna ashayطaan wajannib shayطaana maa rasaqtana qofkii sidaa yidhaahda lam yadurahu shayطaanu abadan culamada qaara waxay yidhaahdeen lam yadurahu shayطaanu fii mushaarakati اljimaaci abadan shaydaanku ku dhibi maayo la wadaagidda jimaaca iyo galmada weligii ku dhibi maayo waxaana laga soo naqliyey mujaahid raximahu اllah inuu yidhaahday haddii qofka uu dikriga la imaan waayo cinda aljimaac shaydaanka ama jinniga ayaa wuxuu iskaga duubayaa buu yidhaahday dakarka markaasuu wuxuu la wadaagayaa galmada reerkiisa yacni waa la mushaarakaynaya haddii uusan la imaanin dikrigaas uusan ducada ku ducaysan cinda aljimaac waxay culammadu ka hadlaan markay tacsiirkan ka hadlayaan ma dhici kartaa oo suuragal ma tahay in guur dhex maro bayna alinsi waaljin oo isguursadaan in maalan nin insiya uu guursado naag jinniyada ama nin jinniya ou guursado gabar insiyada culimmadu masaladaa waa isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen ma bannaano waa xaaraam maxaa yeeley waa kala jinsi insaanna min tiinaa laga abuuray jinnina min naarina laga abuuray dhooba iyo naarna waxay yidhahdeen isma soo galaan laba jinsi oo shaqo iskulana maaha midda kale waxay yidhaahdeen sidee wax iskula wadaagayaan culimmada qaar aaday u baciisadeen sida al-aluusi raximah ullah fii kitaabihi rawxu lmacaani fi tafsiir wuxuu yidhaha see u dhacaysaa in nin jinniya uu guursado gabar insiyada wuxuu yidhi talow hadday uur yeelato uurkeeda ma arkaysaa marka uurku uur u muuqanaayo ma yaha mase sidai jinniga uga qarsoomaya hadday dhasho ilmaheedu ma ayaduu raacaya mase jinnigu raacaya yani waxyaabahaasoo dhan wuxuu u keenaya waa istiqraab uu leeyahay sidee suuragal u tahay inay ilma iska dhalaan jinniyo insi oo gabarh insiyada ay ilmo u dhasho nin jinniya wuxuu leeyahy waxaa suuragal ma ahan sawaabna ma ahan laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya arrintaasi wuxuu leeyahay waa arrin macruufa oo waa dhacdaa wuxuu yidhi qad yatanaakaxu اlinsu wاljinu wayuuladu baynahumaa waladu waxaa laga yaabaa inay isguursadaan buu yidhi alinsu wاljin wayuuladu baynahumaa oo markaa dhexdooda la dhalo waladun walad oo ay carruur isku dhalaan fahada kaiiru macruuf arrintaani waa badan tahay waana la yaqaanaawi waa arrimo dhacay buu leeyahay qad dakara alculamaau dalika culammadu arrinkaa way sheegeen wa takalamuu calayhi wayna ka hadleen wa kariha akharu alculamaa culammada badankoodna waxay karaahiyeysteen munaakaxata aljin jinni guursigii culammada badankood way karaahiyeysteen akar alculamaa ma ogola wile macnaa way makruuhay u arkaan laakiin wuxuu yidhahda waa arrin oo kasiira oo macruufah oo dhacda calaa kulli waa mas'alo culammada badankeed ay diidan yihiin xataa waxay yidhahdeen hadday suuragal tahay sax maahan inay dhacdo haddayba suuragal tahay inay isguursan karaan waxay leeyihin sawaab ma aha maxaa yeele laba jinsi oo is arkaya ama wada noolaan wada noolaan kara ma aha insiga qaarkiisaaba isku dhib qaba oo markii buldaanta iyo waddamo kala duwan ay ka soo kala jeedaan iyo dhaqamadii lagu kala duwan yahay caadooyinkii lagu kala duwan yahay ayaa waxaa laga yaabaa inay isku rafaadaan wiilkay gabadha isguursaday haddaysan isku waddan ka soo jeedin ayagoo wada insiya maxaad u malaynaya haddii insiga inta laga tago jinni loo gudbo taasiiraadka jinniga waxaa ka mid ah oo uu ku leeyahay cala alins annahu yacqidu calaa ra'si اlinsaan wuxuu guntayaa qofka madaxiisa hadduu hurdo wuxuu ku guntayaa guntamuu ku guntayaa qofka madaxiisa dhowr guntin u samaynaya shayطaanku markuu qofku seexdo arrintaasi waxaa u daliila xadiid abi hurayra radia allahu canh oo bukhaariiyo muslim ay soo saareen wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam yacqidu shayطaanu calaa kaafiyati ra'si axadikum yacqidu shayطaanu shaydaanku wuxuu guntayaa calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkiin madaxiisa jeegadii ayuu wuxuu ku guntayaa idaa huwa naama hadduu hurdo alaaa cuqadin saddex guntimo ayuu ku guntayaa yadribu kulla cuqdatin guntin walba wuxuu saarayaa makaanahaa meesheeda calayka laylun طawiil kelimadaasu u saaraya wuxuu leeyahay waxaa dushaada ah habeen dheer ee farqud seexo ha soo kicin calayka laylun طawiilu farqud macnaa habeenku waa dheer yahay dushaada waxaa ah habeen dheer hurdadaada iska sii wado wuxuu rabaa inuu salaaddii ku dhaafiyo fain istayqada hadduu tooso addoonkii fadakara allaaha alla uu xuso in xallat cuqdatun waxaa furmaya hal guntin ayaa furmaysa hadduu hurdada markuu ka soo kaco ilaahay xuso hal guntin ayaa ka furmaysa fain tawada'a hadduu weysaysto inxallat cuqdatun guntin kale ayaa ka furmaysa maxaa haray hal guntinaa ku hartay labaa laga furay fa in sallaa hadduu tukado inxallat cuqaduhu kulluhaa waxaa furmaya guntimihiisa dhammaantood marka uu salaada u istaago guntintii saddexaad waa harta fa asbaxa markaa wuxuu waa bariisanayaa uu noqonayaa nashiitan mid nashaad leh oo nashiida ayiba nafsi naftiisuna ay wanaagsan tahay wa ilaa haddii kale uusan sidaas samayn oo hadalka shaydaanka uu yeelo asbaxa khabiida nafs wuxuu noqonayaa mid naftiisu ay xuntahoy liidato kaslaan oo wahsilow oo caajis badan arrintaana arrin waaqica waayo qofka marka hore hurdada ka kacaayo culays weynaa saaran waxaa laga yaabaa inuu in badan ku taradudo ma kacdaa mase waa sii jiiftaa ou nafta ku celceliyo laakiin hadduu isqasbo ou nafya shaydaan la dagaalamo markuu indhaha kala qaadana ilaahay uu xuso subxaana wa tacaala xuska alla ka bilaabo hal guntinaa ka haraysa markaad guntimaha ku badan ilan hurdada ka kacayo saddexdiiba waa ku xirxiran yihiin markuu ilaahay xuso hal xabaa go'day hal xaba haddee go'day xoogaa culayska waxbaa ka khafiif asagoo weli cagajiidaya hadduu weysaysto waysada kadib nashaad waa la dareemaa soo maa markii hurdo laga kaco guntin labaadaa hartee salaadda haddii uu istaago ou salaadda tukanayo ama uu salaadda tukado guntimihii maxaa ka haraya waxba ka hari maayaan qofkaas wuxuu waagu u baryayaa asagoo firfircoon nashaad haya naftiisuna ay wanaagsan tahay laakiin markuu yeelo hadalkii shaydaankii ahaa calayka leylun طawiilu farqud waagu wuxuu u baryayaa asagoo khabiia nafsi a naftiisu ay liidato kaslaana cagajiidaaya waxaa laga yaabaa maalinkaasoo dhan inuusan waxba qabsan oo cagajiid wakhti uga dhammaado maxaa yeeley sida waagu ugu baryay ayaa waxay ahayd si aan wanaagsanayn shaydaan u xirxiran yahay taasi marka waxay ka mid tahay ta'hiiraadka shaydaanka uu ku leeyahay cala alinsaan waxaa ka mid ah ta'hiiraadka shaydaanka uu ku leeyahay cala alinsaan annahu yabuulu fii uduni linsaan dhegtuu insaanka uga kaadinaya shaydaanka ta'hiiraadkiisa ka mid tahay inuu qofka dhegta uga kaadiyo markuu seexdo si uusa hurdada uga soo kicin waxaa u daliila xadiidu cabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu radia allaahu canh ee imaamu albukhaari iyo muslim labaduba ay soo saareen waa muttafaqun calayhi nabiga calayh salaatu wasalaam ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi dukira cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rajulun waxaa nabiga agtiisa lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam rajulun nin naama leylatan wuu seexday habeen xataa asbaxa ilaa uu waagu baryay qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam daaka rajulun kaasi waa nin baala shayطaanu fii udunayhi shayطaanku uu uga kaadiyey labadiisa dhagood aw fii udunihi waa shakun min araawi fii udunayhi aw fii udunihi waa nin shayطaanku uga kaadiyey labada dhagood ama uu uga kaadiyey dhegtiisa fii udunihi waa mufradkii taasina waa qofka haddii uu hurdo ilaa waagu u baryo uusan salaada u kicin waa qof shaydaan dhagta uga kaadiya waay kaadida shaydaanka ula jiifaa taahiiraadka shaydaanka waxaa ka mid ah annahu yasraqu min maali linsaan hantida insaanka wax ka mid oo mararka qaar laga yaaba inuu ka xado mararka qaar waxaa suuragala shaydaanku inuu waxxado asagoo raba xataa dadka inuu isku diro dadku in badan waxay iskula dhacaan waxayga halkaanay yiileen waxaan hebel ahaynna ilama joogin waxyaabaha inta badan la cuskaday ka mid tahay tuhumaadka loo cuskado waxaa suuragala qofkaasi inuusan waxba kaa qaadin laakiin shaydaan isku kiindiraya oo wixii qaata waa suurtagal shaydaankuna insaanka hantidiisa waxbuu ka xadaa waxaana u daliila xadiidka abi hurayra fi sadaqa xadiidka hadda ka hor waa soo marnay ee nebiga sala allahu calayh wasalam uu u sheegay mar walbuu lahaa nin baa xale i yimid asoo sadaqadii daldalanayo oo qaadanaya ayaan ku qabtay markaasuu yidhahda aniga waxaana nin xaaje u saaxiiba saaxiibu ciyaala iska kaydaa saddex jeeruu ku soo noqday markii saddexaad wuxuu yidhi ku daymayo ilaa nebiga aan kugu sima calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan kuu sheegayaa dikri haddaad la timaaddo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xafidayo lagu ilaalinayo alle xaggii wax kaa dhowrayana mar walba aysan ka zuulin inay macaaga yihiin wuxuu u sheegay aayat اlkursi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum markuu nebigu u sheegay alayh salatu wasalaam uu yidhahday ninkii sidaasuu ugu yidhi rasuulka alayh salatu waslam wuxuu yidhi sadaqaka wa huwa kaduub xadiidkaas wuxuu daliil u yahay ninkaas u imaanaya saddexda habeen kusoo noqnoqonayu ahaa waa shayطaan wuxuu daliil yahay marka shayطaanku inuu hantida addoonka wax ka xadayo suuragalta inuu wax ka xado taahiiraadkiisa waxaa ka mid ah inuu ku soconayo insaanka inuu uga soconaya majra dam dhiig mareenka waatuu nebigu calayh salatu salaam ku yidhi ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam markaasoo safiya la socdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay sa- laba saxaabi ay arkeen ay socodka boobsiiyeen uu yidhahda calaa rislikuma innahaa safiya tartiib u socda buu yidhi gabadha ayla socota safiya wa waxay yidhahdeen subxaana allah yaa rasuula allah macnaa ma adaan kaa shakinaynaa waxay subxana allah u leeyihin waa litacajub oo ay hadalka nebiga la yaaban yihiin calayhi salaatu wasalaam sidee nebi ugu soo dhacday inaad ka sh- u- yacni shaki idinka geli karo wuxuu yidhaahday ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam insaanku wuxuu shayda- shaydaanku wuxuu insaanka uga socdaa dhiig mareenka meesha dhiiggu uu maro ayuu shaydaanku ka marayaa insaanka manaa uu ku dhex jiraawa wainii khashiitu wainii khashiitu an yaqdifa fii quluubikumaa shay-an wa fii riwaayatin sharan waxaan ka baqayaa in qalbigiinna uu wax ku tuuro ama uu shar ku tuuro oodaa xumaan malaysaan hadday xumaan maleeyaanna ayagaa ku halaagsamay marka nebiga calayi salatu wasalaam raxmatan bihim ayuu arrintaa ugu caddeeyey u yidhahday gabadhay la socoto waa safiya si aysan ugu halaagsamin oo tuhma inta shaydaan qalbigooda ku tuuro ayaga aysan ugu halaagsamin arrinka ta'hiiraadka marka shaydaanku uu ku leeyahay cala alinsaan maxaa looga layskaga difaaci karaa wax ka weyn dikriga ilaahay oo layskaga difaaci kara ma jiraan waxa ugu weyna qofka uu isku waardiyeeyo ou naftiisa ku ilaaliyo waa dikru llaahi caza wajal inuu la yimaado adkaarta diinta islaamkuna waxyaabaha qofka muslimka uu isku xafidayo oo naftiisa ilaahay uu ku dhowrayo subxaana wa tacaala oo adkaara lagama gaabina aadaa diinta u sheegtay adkaaru sabaaxa la sheegay adkaaru lmasaa adkaaru nowm adkaar kala duwan oo qofka lala- la rabo inuu la yimaado awqaaddii loogu talagalay si shaydaan uusan ugu xaadirin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun ila waxaad tidhaahdaabaa le nebi maxamedow ilaah waxaan kaa magangelayaa inay shayaadiintu iisoo xaadiraan fii umuuri kulliha culamadaas soo qadareen arrimahaygoo dhan inay shayaadiin iisoo xaadiraan ayaan ilaahu kaa magangelayaa qaala wa ana fi dunyaa sixran wa saxaratan ahlu sunnuhu waxay kale rumaysan yihiin wa anna fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inuu ku sugan yahay sixran sixir wa saxaratan asaxara waa jamcu saaxir saxara inay ku sugan yihiin wa anna sixra iyo sixirka isticmaaluhu isticmaalkiisu kufrun inuu yahay gaalnimo min faacilihi faacilkii xaggii ka ahaat muctaqidan lahu xaaluu yahay mid ictiqaadsan sixirka naafican xaaluu yahay ee mid aaminsan inuu anfacayo daaran wax dhibayo bigayri idni illaahi ilaahay idankii la-aantii yacnii saaxirka sixirka isticmaalaya ee aaminsan sixirka inuu yahay naafic wax anfacaya wax dhibaya bigayri idni illaah ninka sidaa aaminsanee saaxirka ahi waa kaafir sidaasay ahlu sunnuhu qabaan sixirkaasna inuu yahay kufri isticmaalkii muxaqiqa wuxuu sheegay ama uu soo naqliyey fi tacliiq wuxuu yidhi qaala saabuniyu fii caqiidati salaf abu ismaaciil asaabuni raximah llah asaabuni ma aha midka tafsiirka iskale kaasi waa mucaasir safwatu tafaasiir midka iskale waa mucaasir laakiin asaabuni ninkan waa imaam ka mida min culamaa'i salaf wuxuuna leeyahay kitaabka la yidhaahdo caqiidaة الslf wa asxaabi اlxadiiث wuxuu yidhi wayashhaduuna waxay ka marqaati kacayaan ahlu sunnuhu ana fi اdunya adduunyadu inay ku sugan tahay sixran wa saxaratan sixir iyo saxaro ilaa anahum laakiin ayagu laa yaduruuna axada qofna dhibi maayaan ila biidni اllah ilaa alla idankii mooyaan qaala allahu caza wajal wmaa hum bidaariina bihi min axadi ila biidni اllah ma ahan kuba dhigay dhibaya axad oo sixirkooda axad ku dhibi maayaan ilaa biidni اllah ilaa alla idankii mooyaan ee ilaa biiraadatihi ilaa doonista alleh iyo qadarta ilaahay ee kownigaa mooyaane si kale wax kuma dhibi karaan waman saxara minhum qofkii wax sixra oo saxarada ka mida wastacmala sixra sixirkana isticmaala wاctaqada aamina annahu yaduru aw yanfacu inuu wax dhibayo ama wax tarayo bigayri idn اllaahi tacaala alla idankii la'aantii faqad kafara billaahi jala jalaaluh kaasi waa mid ilaahay ku gaaloobay subxaanaه wa tacaala waidaa wasifa haddii la sifeeyo maa yakfuru bihi waxa uu ku gaaloobaya haddii la sifeeyo oo la caddeeyo istutiiba waxaa laga dalbayaa inuu toobad keeno fain taaba hadduu toobad keeno ay qubila toobatu toobadiisa waa la aqbalaya wa ilaa haddii kale duribat cunuqu qoortaa lagu dhufanaya waa la dilaya xaddu saaxir waa darbatun bisayf wain wasifa haddii loo sifeeyo maa laysa bikufrin waxaan kufri ahayn ow takallama ama uu ku hadlo bimaa laa yufhamu waxaan la fahmayn nuhiya canhu waa laga reebaya hadduu sifeeyo wain wasafahu hadduu sifeeyo maa laysa bikufrin waxaan kufri ahayn ow takallama ama uu ku hadlo bimaa laa yufhamu bimaa laa yufhamu waxaan la fahmayn nuhiya canhu waa laga reebaya waxaa la leha waxaan aad sheegaysa lama yaqaano wax la yaqaano ku hadal fain caada hadduu u noqdo cuzira waa la tacsiirinaya waa la edbinayaa wain qaala hadduu yidhaahdo asixru laysa bixaraamin sixirku xaaraan ma ahan wa ana actaqidu ibaaxatahu aniguna waxaan aaminsanahay inuu bannaan yahay wajaba qatluhu waxaa waajiba in la dila buy liannahu istabaaxa maxaa yeele wuxuu bannaystay maa ajmaca almuslimuuna calaa taxriimih wax muslimiintu ay isku waafaqeen xurmadiisa waxay muslimiintu isku waafaqeen inuu xaaraam yahay ayuu bannaystay hadalkiisu waa dhammaaday kitaabkuna waa caqiidat salaf wa asxaabi alxadiid sixirka culimmadu laba noocay u kala qaadaan sixir shayaadiinta ay kaalmaystaan saxarada iyo sixir saxaradu ay isticmaalaan alacshaab yacni geedo iyo caleemo iyo waxyaabo noocaasay isticmaalaan ee wax ku sixiraan sixirka saxaradu ay u kaashadaan shayaadiinta waa kufri iyo gaalnimo saaxiibkiisuna waa kaafir saaxirkaasi waa mid kaafiroo gaala sababtuna waxaa waaye bay yidhahan culimmadu suuragal ma ahan qofkan inuu gaaro inuu shayaadiin kaalmaysto oo ay ku saacidaan sixirka uu samaynayo ilaa markuu asiga gaaloobo kadib mooyaan sixirku inuu kufri yahana qur-aanka waa ku caddaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhahday watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra shayaadiintu ayagaa gaaloobay oo dadkay waxay barayaan sixirka sixirka marka tacallumkiisa iyo barashadiisu waa kufri in la barto laftirkeeda kufriga gaalnimo ah in la isticmaalona waa kufriga gaalnimo gaar ahaan nooca hadda aan sheegaynay oo ah shayaadiinta in loo kaashado shayaadiintuna ma ogolaanayaan qofka inuu kaasha inay u kaalmeeyaan oo ay ku saacidaan waxa uu ku jiro ilaa marka hore uu isdhiibo waana arrin waaqica saxarada noocaasi waxay kaashadaan shayaadiinta ayaga waxay u adeegsadaan dhibaataynta cidda ay doonayaan inay dhibaateeyaan shayaadiintay u adeegsadaan shayaadiintaasi marka waxay ku shaqaynayaan waa bimuqaabil iska shaqayn maayaan waa in heshiis jiro waay heshiiskaasina waa in qofkaasi ilaahay uu ku gaaloobo subxaanahu wa tacaala oo waxay yidhahdaan culimmadu shayaadiintu waxay farayaan in qofkaasi uu ku dhaco wax mukafira oo diinka qofka uga baxayo sida musxafkoo la ihaaneeyo qaarkood wuxuu farayaa inay musxafka ku istaagaan inta dhulka dhigaan musxafka in lagu istaagana waa kufriya gaalnimo ama wuxuu farayaa inuu musxafka ku kaadiyo ama wuxuu farayaa inuu musxafka uu mariyo dhiigga dumarka yacni icaadada dumarka xaydka wayna dhacday oo waxaa jira hadda ka hor nin ka toobad keenay oo laba cajal ka duubay waxyaabaha ay amraan shayaadiinta ka sheekaynaya asiga wuxuu ahaa noocaas shayaadiinta adeegsada u ahaa waa nin yamaniya wuxuu sheegay inuu allah subxaana wa tacaala asiga u waafajiyey inuu ka toobad keeno waxyaaba uu sheegay marka waxaa ka mid ahayd inaysan suuragal ahayn inay ogolaadaan shayaadiintu inay la shaqeeyaan ilaa uu gaaloobo qofka laakiin kufrigaas iyo gaalnimadaasi ma ahan buu yidhi kuwa caamada la tusinaayo waa la iska qarinayaa si gaara iyo khalwa waxaan u samaynayaa wuxuu yidhi markii dadka caamada aan u soo baxno ama masaajidda la yimaa masaajid maalinka jimcaha laga yaabaa buu yidhi inaan nimaado maalmaha kale lama yimaado jimcahaasna wuxuu yidhi afkaan dhaqdhaqaajinaynaaho waxaan iska dhigaynaa niman ilaahay xusaayo oo cibaadaysanaya kufriya gaalnimana noo qarsoon buu yidhi dadkuna waxay u haystaan buu yidhi niman culummo ah oo karaamay gaareen ay tahay waxaan caamadu hadda wax fahmi maayo karaamay u haystaan sixirkii laftirkiisa karaamo looga dhigay waxay faraan buu yidhi in musxafka lagu kaadiyo waana samaynay buuyi oo kula shaqay maayaan haddaanan sidaa samayn waxaa kaloo dhacday niman saxaro ah in guryahooda laga soo saaray masaaxiif badan oo dhiig ku yaallo dhiigga xaydkay marinayaan oo lagu ahaanaynayo musxafka qofkaasi laa shaka marka hore inuu gaaloobo kufriga gaalnimu ku dhacaya kadiba waxaan helayaa waa gorgortan iyo heshiis oo shayaadiinta la gelaayo laakiin qoladan kale ee geedaha isticmaasha culimmadu waxay yidhahdeen dararkooda ayagaa ka yar laftirkooda laakiin waxay yidhahdeen waa laga mancinayaa oo sida shiiku hadda sheega waa la tacsiirinaya waa la edbinaya waa laga mancinayaa ahlu sunnuhu marka waxay aaminsan yihiin isticmaalu sixri inuu kufriya isticmaalka sixirka inay tahay kufri iyo gaalnimo noocyada sixirka waxaa ka mid ah asarfu waalcadf sarfi oo ah leexin iyo cadfi oo ah soo leexin iyo soo dumid yacni qofka saaxirka ah inta badan dumarkaa isticmaala dumarka maseersanaa isticmaala ninkaa naag la guursanaya markaase waxay rabtaa inay kula loolanto naagta kale waxay leedahay markaa waxaan kaa rabaa ninkii ayaantan waa iga sii jeedaa in lay soo jeedsho waxyaabuu siinayaa uu leeyahay waxaad ugu daraysaa shaaha ama caanaha habeenkii aad caana siinaysaa caanahaad ugu dhex daraysaa buu leeyahay ama shaaha u raacinaysaa haddii aad sidaa yeesho waa kuu soo leexanaa ama waxay leedahay middaas uu jeedo ka sarfiyo ka leexi waa laga soo leexinaa waa nooc min asixri ninku marka wuxuu iska noqonayaa nin aan wax kala aqoonin meeshaasuu iska fadhinayaa naagtaasu wuxuu u noqonayaa addoon addoon uu noqonaa halkaa u iska fadhinaya cid kaleba ma ma raba inuu aado waxaa yeele waaba ka sixran yahay ciddi kale waa laga sixray waa nowcun min asixri ma bannaano in la isticmaalo mana bannaano in loo tago dadka noocaasa qofkii saxaro u taga ama kaahin u taga nebigu muxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam faqad kafara bima unzila calaa muxamed wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu mujaanabata albidcati bidcada in laga fogaado waalaahaami iyo dunuubta waalfakri iyo faanka wاtakaburi iyo isla weyninka wاlcujbi iyo cujbiga qofka inuu iscajabiyo wاlkhiyaanati iyo khiyaanada wاdagli oo qaynka la fatxinayo fasaadka addaqal waa alfasaad wاlاqtiyaali iyo اqtiyaalka si khiyaana in qofka lagu dilo wاsicaaya iyo socodka loo soconayo fasaadka iyo isku dirka waxyaabahaasoo dhan ahlu sunnuhu waxay arkaan in laga fogaado way arkaan macneed waa aaminsan yihiin mujaanabat albidca in bidacda laga fogaado bidacda la iska ilaaliyo aaday uga digaan ahlu sunnaha albidac waalkhuraafaat in la iska dhowro waalaahaam waa dunuubta iyo macaasida ahlu sunnuhu waa ka digaan maxaa yeele macaasida iyo dunuubta saamayn badanay leedahay sheikhu raximah llah bidcaduu ku hormariyey dikriga kadibna wuxuu yidhi alaahaam sababtoo a bidcadaa ka weyn dunuubta iyo macaasida bidacda iyo almacaasi culimadu waxay yidhahdaan bidacda weyn oo daran fi sharci maxaa yeelay bidcadu in laga soo noqdaahi ma badna qofka mubtadicana wuxuu u arkaa bidcada uu samaynayo inay tahay cibaada wa qurba ila اllahi caza wajal wuxuu ilaahay ugu dhowaanayo uu ka aaminsan yahay qof wuxuu ilaahay ugu dhowaanayo aaminsan sheegan inuu ilaahay ugu dhowaanayo hadda maba aaminsan inuu qaldan yahay inuu soo noqdo maxaa ka horeeya inuu qalad aamino soo maaha inuu qaldan yahay marka hore inuu aamino qofka mubtadica cibaada u arkaa wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca waa la wanaagsantaa waxa ay samaynayaano bidacya khuraafaada caawo dhan uu ku dhafrayaa maantao dhan uu samaynayaa wuxuuna u arkaa kan dadka ugu cibaado badan ugu dhowaansho badan ilaahay xaggii inay tahay inuu asiga yahay laakiin saaxibulmacsiya sidaa maaha qofka markuu xumaan ku jiro ou dembiya macsiya ku jiro haddii la waaniyo inta badan kama murmo ma ka doodo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo noo soo ducay insha allah waa ka tegayaa waa iska dayn doonaa iyo wixii la mida maxaa yeele wuxuu aaminsan yahay inuu qaldan yahay labada kee dhow inuu toobad keeno midka macaasida ku jiraa ka dhow bidacdu aaday u fogeeyaan culummadu bidcadu aaday u daran tahay midda kale bidcadu waxay macsiyada uga daran tahay bidcadu waa tashriic maca allah waxaa tahay qof ilaahay maci wax sharciyaynaya shayan diinta ka mid ahayna waxaa leedaha waa min diin illah idan musharicaa taha adiga am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi allah bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen bidcada waa shirkun fi alrububiyati waaluluuhiya labadaba waa shirki qofka uu ku samaynayo rububiyada iyo uluuhiyada sababtoo ah qofkaani markuu wax sharciyaynayo xukunka iyo sharcigayaa iska leh allah baa iskale subxaanahu wa tacaala idan waa qof ilaahay kayrkii la wadaajinaya tashriica iyo wax sharciyeynta dhankaasi waa rubuubiyadu ka gelayaa dhanka kalena uluuhiyadu ka gelayaa waxaan bidcadaahu samaynayo wuxuu arkaa inay tahay wax ilaahay lagu caabudaayo oo loogu dhowaanayo laakiin qofka caasiga ma ku dhahaayo dembiga aan samaynayo ayaa sharciga ma dhahayo wuxuu le waxaan ku jira macsiyawa waa xumaan waa ictiraafsan yahay diinkana u tiirin maayo alla ya rasuul ayaa sidaan sharciyeeyana dhihi maayo amaa qofka mubtadica wuxuu leeyahay waa sharciga ilaahay waa sharcullaahi markuu yidhaahdo qofkaasi ilaahay wuxuu u nisbeeyey wuxuusan sharciyeyn wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun waa khatar waa waa alqowl cala allahi bigayri cilmin marka bidcadu aaday uga daran tahay macsiyada sidaa darteed sheikhu raximahullah dikriga bidcadu kusoo hormariyey wa yarawna mujaanabata albidca waxay ahlu sunnuhu arkaan in bidcada laga fogaado laga dheeraado waalaahaami iyo macaasida iyo dunuubta waalfakri iyo faanka wاtakaburi iyo isla weyninka wاlcujbi iyo iscajabinta saddexdan waa iska wada waa isku waa iska dhow yihiin yani waa isku dhow yihiin saddexdan maxaa yeele faanku waa nooc kibirka ka mid a cujbiguna wuxuu ka dhashaa kibirka qofka markuu iscajabiyo maxaa keenaya inuu iscajabiyo kibir iyo isla weynina keenayo ahlu sunnaha caqiidadooda kaba mid ah waxyaabahan shiikha uu sheegayo ma waxyaabo usuula oo qofka haddii laga waayo uu sunnada uga baxaya miya yacni khaasatan hadda qaybahan dambe uu sheegay macaasida sunnada loogama baxo qofka inuu dembi ku dhacay ama macsiyo uu ku dhacay macnaheedu maa inuu ahlu sunnaha uga baxayo laakiin waa aasima waa dembiile fakri iyo takabur iyo cujbina loogama baxo laakiin sida uu yeelayba shaykhulislaam ibnu taymiya markay culammadu ka hadlayaan sifaatu ahli sunna waxay isku daraan sifaat usuulah oo caqaa'ida oo asal u ah yacni usuushii ahlu sunnaha ah oo qofkii laga waayo looga saaraayo sunnada iyo waxay isku daraan waxyaabo akhlaaqiyaad ah oo kamaaliyaad ah oo looga baahan yahay qof walbo sunnada u nisbo sheeganaya fakriga iyo takaburka iyo cujbiga in laga tago usuushii ma aha kama mid ah min usuuli ahli sunna laakiin waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan ee sharcigu uu waajibiyey ayay ka mid tahay yacni in laga tago oo cagsigeeda lala yimaad saddexdan cagsigoodu waa maxay waa atawaaduc tawaaduca wuxuu kaa reebayaa fakhriga wuxuu kaa reebayaa takaburka wuxuu kaa reebayaa cujbiga qofka hadduu mutawaadic yahay saddexdan waa ka marnaanaya maxaa yeele qofka hadduu muta- mutawaadic yahay hoos isku dhigo hadda faan maxaaba keenaya faan kibiraa keena walidaalika markuu nebiga alayh salatu wasalaam yidhi ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu muxuu raaciyey xataa laa yafkhara axadu calaa axad ilaa qofna uusan qof kale u faanin haddii la tawaaduco faan waa zuulaya tawaaduca wuxuu yahay inaad aaminto inaad adiga dadka ka hoosayso waxay yidhahdaan culimmadu tawaaduca waxaa waaye haddii aad aragto maalan qof muslima ood isleedahay waa kaa cilmi yar yahay ama jawaanibta qaar aadba uga roon tahay inaad aaminto jawaanib kale inuu kaaga fiican yahay hadduu kaa da'weyn yahay waxaa la rabaa inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa intuu islaamnimadii iiga horreeyey ama uu iiga horreeyey daacada iyo wanaagga uu samaynayo iyo acmaasha saalixada maadaama uu iga weyn yahay ayaa laga yaabaa inuu ilaahay iiga dhow yahay maadaama hortay uu daacad samayn jiray hadduu kaa yar yahay waxaa laga rabaa bay yidhahdeen inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa dunuubta aniga aan galay asiga inuusan gelin maxaa yeele waa iga da'yaryahay maadaama cumriga xagga cumriga uga yaryahay anaa ka dunuub badan oo ka macaasi badan tawaaduca waa inaad fadliga u qirto hayrka hayrka inay kaa fadli badan yihiin inaad aaminto haddii aad aqoon qof ku dheer tahay ama ay muuqato inaad cilmiyan dheer tahay waxaa laga yaabaa inuu cibaado ku dheer yahay oo ilaahay kaaga dhow yahay subxaana wa tacaala dhanka cibaadada haddaa adiga jaanib dheer tahay jaanib inuu kugu dheer yahay laakiin markii hadday qofka jaanib uga hormarto haddii kibir ku galo oo aad tira qofkaan anaa ka fiican muطlaqan taa tawaaduc lama yidhah tawaaduc meesha ma yaallo waa takabur tawaaduca waa inaad fadliga u qirto hayrka ood aaminsan tahay inaad waxyaabaha ku liidata ay jiraan oo dadka muslimiinta ay kaaga fiican yihiin kaagana horeeyaan mar walbana naftaada aad tuhunto aaminto in naftaada dunuubteedu badan tahay xumaanteedu badan tahay hadmu nafsi baa la yidhahdaa nafta hoos loo jebiyo oo hoos loo dumiyo markaynu naftaadu xoogaa hanqaltaag samayso waxaa la rabaa inaad hoos u riddo si aysan kugu kibrin tawaaduca wuxuu zuulinayaa marka saddexdan alfaqr waltakabur waalcujb tawaaduca waa baabi'inaya waalkhiyaanati iyo khiyaanada khiyaana waa sifa damiima waa min sifaati almunaafiqiin waida tu'mina khaana munaafiqa haddii la aamino waa khiyaanaa buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam wadagal addaqal bitaxriig waa alfasaad fasaadkana ahlu sunnuhu waxay qabaan in laga fogaado iyo wax walboo fasaad sababaya waliqtiyaali iyo iqtiyaalka in la iqtiyaalo oo la khiyaano oo iqtiyaal iyo khiyaano qofka lagu dhibaateeyo in la iska ilaaliyo laga dheeraado wasicaaya iyo in loo sacyiyo xumaan sicaayada waxaa waaye inaad ka shaqayso isku dirka dadka ood u sacyiiso inaad dadka iska hor keento waa namiimadii waayo waxyaabahaasoo dhan ahlu sunnuhu waxay arkaan in laga haro oo laga fogaado oo la yska ilaaliyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin